ismaaciil waa mahadsan tahay waan waa run waa la fasaxayd ardayda jamhuuriyadda somalilan ee dugsiyada wax ka bartay kuwa jaamacadahaba ujeedadana runtii waxay ahayd wax la fasaxay toddobada bisha ilaa shan iyo tobanka bisha fasaxyiin ujeedada waxay ahayd kow in ay u isticmaalaan markaa guddida doorashooyinka qaranka oo naga codsaday inay goobaha iskuullada u isticmaalaan goobo codbixineed oo awalna loo isticmaali jiray si loogu sii faaruqiyo iskuulladii baan ugu talagalay inta kalena waxay ardayda jaamacadahoo kale inta badan waxay ku jiraan commissionkaay la shaqeeyaan oo dadka commissionka iyo waxaa ka shaqeeya marka iyagana in waqti loo siiyo tababarkoodii diyaargarowdooda doorashada kule maalmaha doorashaduna doorashadu waa saddex iyo tobanka bisha iyada lafteeda ardayda somaliland waxay kamid yihiin qaranka somaliland ee dadka codeynaya ku jiraan marka iyagana in maalmaha janis la siiyo si ay u tagaan goobihii ay ka codeynayeen maadaama qaarkood ay gobollo kale ka codeynay marka marka ma ardayda iskuullada dawliga keliyay ku kooban tahay mise ardaydan dugsiyada gaarka ah laftoodana way saameynaysa arrintan
may wasaaradda waxbarashada waxay mas-uul ka tahay waxbarashada jamhuuriyadda somalilan oo dhan marka ardayda iskuullada dowladda iyo ardayda iskuullada barefadka ah labadaba markaa way saameynaysa iyo jaamacadaha dowladda kuwa barefadkaba waan gartay waxaad sheegtay in ardayda laftigoodu ay qeyb ka yihiin hanaankan doorashada gaar ahaan guddida doorashooyinka oo kale ay ku jiraan ilaa hadda qiyaas ma ka haysataan tirada ardayda ka qeyb qaadanaysa dhinaca howlfulinta arrimaha doorashooyinka ama gaar ahaan guddida doorashooyinka oo kale shaqeynaya walahi tiro rasmiya kama haya laakiin waa kumanaan wey dhowr kun bay kule noqonayaan waxa weye guddida commissionka waxay ka xushaan ardayda la shaqeynaya farsamo yaqaanada jaamacadaay ka xushaan marka jaamacad kasta iyagaa taga iyagaa kala xusha iyagaa doorta marka tirada rasmiga kule commissionka noo sheegi doonaa lakiin aad bay u fara badanta runtii xilli may markaa soo noqon doonaan oo dugsiyada iyo goobaha kusoo noqon doonaan fas wuxuu ku eegyahay shan iyo tobanka bisha oo arbacaa ayuu ku eegyahay doorashaduna waa isniinta oo saddex iyo tobanka bisha ah marka koley waxbarashadu waxay caadi u bilaabi doontaa sabtida caadi u bilaabi doontaa khamiistana waa diyaargarow oo iskuullada waa la furayaa sabtidana markaa waxbarashadii oo caadiya runtii bilaabmi doonta laakiin iskuullada maamulayaasha iyo guddoomiyaasha waxbarashada waxaanu farnay in khamiista la furo markaa iskuullada caadi loo furo doorkii hore ardayda door laxaadley ku lahayd arrimahan diiwaangelinta iyo say u dhaqangeli lahayd oo waynu ogeyn ilaa miyiyada iyo meelahaas ardayda ka qayb gelaysa commissionka gelaysa tusaale ahaan xaggee baa laga xushaa sidee baa loo xushaa ma jaamacadaha keliya laga xushaa mise xitaa dugsiyada dhexaa ku jira horta waxa weya waxaa la xushaa waa jaamacadaha inta badan jaamacadaha la xushaa waayo waxaa la eegayaa aqoonta qofka iyo xirfadiisaa la eegayaa marka commissionku jaamacadahay tagaan jaamacadaha la xidhaan jaamacadaha laisu soo gudbiyaa kuwaasaa markaa la kala xulaa inta ku haboonee markaa buuxinaysa xirfadii looga baahnaa ayaa runtii ka qayb gasho markaa noqoto markaa commissionaris la tababaro ka qayb qaadata shaqada oo goob kastoo markaa goobaha codbixintu ka dhacaysa o dhan waxaa ka shaqeynaya waa ardaybeen arday badan baa waxaad aragtay xilligan dee ololuu socday oo kale dhalinyaro badan baa gaadiidka fuulaysay dusha uga baxaysay qaarkood baa xisbiyada ka qayb qaadanayay ma u sheegtaano ma ka wacyigelisaan oo kale in xiliyada ololayaashaoo kale ay si nabada ama hadday soobax ka qayb qaadanayaan ay uga qayb qaataan ama doorashadoo kale si nabada u codeeyaan arrimaha ma u sheegtaan ardayda haa waan u sheegnay runtii maalintii aanu dikreetadan soo saarnayna fariin baan u marinay miidiyaha annagu intay iskuullada nala joogeen annaga ardayda mas-uulka ah inoo gacanta ku haynay nabadgelyadooda iyo badqabkooda waalidiinta markii aan fasaxayna waxaan farnaynay inoo ubadkooda ilaashadaan marka ardaydii wax ku noqotayna kule tacsiibaan u diraynaa iminkana maalinta ay doorashadu dhacayso waxaan fariin u diraynaa guud ahaan bahda waxbarashada ardayda iyo macalimiinta si amniya oo nabadgelyaha markaa doorashada noogu dhacdo iyo inay caadifadda runtii iska ilaaliyaan ay si nabadgelyaha doorashada uga qayb qaataan